kulankan ayaan iska kooyeen maamulka degmada matabaan iyo guud ahaanba laamo amniga yahay kulanku aransaday sidii korlanka gaada lahay amniga degmada waaniyo laamo amniga aan la shaqeeyi lahayeen bulshada degmada iyo deegaanada hooskooyow markiiusaa dhammaaday kulanka walyaabo lonku hadli waliba warbaahinta uunku warbiyey taliyaha booliska degmada matabaan cabdifataax fureeye waxaa shir iskugu yimid maamulka degmada matabaan iyo saraakiisha amniga ee degmada matabaan gaar ahaan booliiska iyo nabad sugidda shirkaas wuxuu quseeyey arrimaha ammaanka iyo ilaalinta guud ee nabadgelyada degmada matabaan iyo deegaanada ku xeeran saraakiisha amniga oo isu yimid iyo maamulka degmada oo iskaashanaya waxay mamnuuceen qodobada soo socda ee hoos ku xusan kow in la dhigto isbaaro degmada iyo deegaanada hoos yimaada ayay mamnuuceen taliska booliiska iyo nabad sugiddo lamber labo in hub sharci darre ah lagu dhex qaato degmada gudaheeda iyo deegaanada dhowdhow ee degmada ku xeeran ayadana ciidamada ammaanku si gooniya ayay u mamnuuceen lamber saddex in baabuurta beensalka ah ama miraayadaha madow lagu dhex wato degmada matabaan ama deegaanada hoos yimaada iyadana waa mamnuuc lamber afar in is-hor istaag lagu sameeyo hay-adaha samafalka ka shaqeeya iyo xarumahooda iyo fadhiyadooda guurguuro ay ku shaqeeyaan ayadana hay-adaha ammaanku way mamnuuceen fiiro gaar ah cid weliba u hogaansami weyso awaamiirta kor ku xusan waxaa laga qaadayaa tilaabo waafaqsan sharciga mas-uuliyad daradii ka dhalatana iyada ayaa qaadanaysa waxaan rabnaa bulshada inay fariintanadaasu gaarto nagula shaqeeyaan weliba waxaan ka codsanaynaa in dadka waxgaradka ah oo bulshada qeybaheeda kala duwan ah sida odayaasha culimada dhalinyarada sboortiska hooyooyinka iyo guud ahaan dadka ku dhaqan deegaanadan waxaa waxu gala oo ay ku noolaan karaan waa nabadda nabadda ayaa naas la nuuga leh waxaan ka codsanaynaa inaynagu garab istaagaan waajibaadkeena inaan gudanno iyagana aan ilaalina badqabkooda